المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkiiba mar aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan toddobaadkan barnaamijka waxaynu kusoo qaadan doonaa mowduuc muhiim ah waa fursadaha iyo fadliga ku jira tobanka maalmood ee ugu horeeya bisha dulxaja barnaamijka waxaa marti ku ah sheekh faarax cali xuseen oo ka mid a culummada soomaaliyeed
الشباب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب
mar kale waxaan idin leenahay dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha inta aanan su-aalaha u gudagelin aan soo dhoweeyo sheekh faarax sheekhana kusoo dhowow barnaamijka diiradda jimcaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa ku dhawaad barnaamijka
n waa mahadsantaha sheekhana n marka hore waxaad nooga warantaa xikamka uu allah subxaanahu watacaala addoommadiisa muslimiinta ah ugu sameeyey mawaasimta kala duwan oo dhammaantood ay ku jiraan fursado waaweyn oo qaali ah
bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah amaa bacdu ilaahay baa mahadsan allahaasoo inoogu nicmeeyey islaamka iyo diintan qaaliga ah tashriican weyne ilaahay uu noo sharciyeeyey qaabkaan alla ugu dhawaalahay subxaanahu watacaala haddaan markaa aan tilmaamo xikmooyinka xikamtu waa aad bay u tiro badan tahay ilaahay wuxuu jiday ina xikmadooda wax lasoo koobi kara ma aha laakiin bal haddaanu isku dayno inaan wax ka taataabano waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdo atanawuc ama atanwiic dadka in wax loo kala duduwo nafta bani aadamku way daashaa marka waxay jeceshahay marka in waxyaabo cusub ku cusub mar walba nashaadkeeda in lagu dhiso iyo himadeeda kor loogu qaado marka markaanu mawsim ilaahay uu noo jideeyo wuxuu ilaahay noogu xajiyaa mid kale Eh, shalay waxaanu joognay mawsim ramadaan ayaanu joognay haddana waxaa haddana fooda nagu soo haya waa mawsimkii eh, cashri dilxija bishaas waxaa ku jira ruknun min arkaan ilislaam oo la yidhaha rukniga xajka ayaa la gudanayaa sida bisha ramadaanba loo gudanayay rukni min arkaan ilislaam oo ramadaana marka waa mas- mawaasim ee khayraad ee ilaahay ummadda u jideeyey inay allah u dhowaadaan ay mar walbaaba allah fadligiisa ay si fudud u helaan marka waxaad garanaysaan barnaamijyadan sharikaadku ay sameeyaan oo la yidhahdo ka faa-iideyso oo run ahaantiina ayagu ay ka faa-iideysanayaan hadda wax adiga faa-iido badana adiga kuuma jirta ayagaa ka faa-iideysanaya laakiin allah tiisu way ka duwan tahayo barnaamij laga faa-iideysanayo lagu jidaynaya adigu aad ka dheefsanayso oo adigu aad allah ugu dhowaanayso oo aad ilaahay fadligiisii faraha wa- badnaa aad ku helayso dembi dhaaf iyo alla u dhowaansho iyo khayraad marka waxaad garanaysaan dee barnaamijka ka faa-iideyso cagsigeedii waaye oo adiga lagu faa-iideynayo ilaahayna wax maslaxad uguma jirto inuu ilaahay yidhaahda ajir badan baad helaysaane waxaa sameeya isagu jaanibkiisa wax xaajaha kama lahan ama maslaxad uma jirto bal annaga kali ay noogu jirto hada min fadli illahi wa min raxmatihi xikmadu waa naxariista ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa uu u naxariisanayo si himadooda iyo nashaadkoodu kor u noqdo oo ay uga faa-iideystaan mar walba markay daalaanba mid cusub loo keeno oo markaas ayagii himadooda ay sii kacdo markay taa da- ku daalana mid kale ilaahay uu u keenayo waana wax bani aadamka allihii abuuray uu ka ogyahay oo cid walbaba allihii abuuray baa ka yaqaan nafteeda isagaa markaa naga garanaya xaalkeenna markaasuu marba waxbuu ilaahay cusub buu inoo keenayaa marka ilaahay baanu uga mahadnaqaynaa marka xikamta taas ayaa ka mid ah wax lasoo koobi karaa ma ahan laakiin indaanu ishaarno wax yaroo ka mid ah inahaas baa koleyba ka mid a
waa hagaag waa mahadsan tahay sheekhana markaana haddaan toos u abaarno mawduuca mawduuca maanta oo ku saabsan bisha dulxija bishan waxaad nooga warantaa waxyaabaha fadliga gaarka ah ama fadliga ay goonida la tahay
bisha dilxija tobanka ugu horeeya waxaa ku yimiday fadaa-il baa ku timiday xadiis ibnu cabaas baana nabigu uga waramay uu leeyamaa min ayaamin alcamalu fiihina khayru waaxabu ila allahi min hadihi alayaam yacni cashra dilxija qiila wala ljihaadu fi sabiili illah qaala wala ljihaadu fi sabiili illah ila rajula aw rajulu kharaja binafsihi wa maalihi uma lam yarjic min dalika bishayin xadiiskaas ayaa asal u ah oo rasuulku yiri bukhaari baa soo saaray xadiiska waa xadiis saxiixa xadiis ibn cabaas wuxuu leeyahay ayaam ma jirta ma min ayaamin alcamalu saalix fiihina khayr camalka alcamalu fiihina khayr uu camalku khayr badan yahay alla agti laga jecel yahay maalmahan tobanka ah markaas nabig waxa la yihi xataa jihaadkane markaasuu xataa walal jihaad fi sabiili illah ilaa hal arrin mooyaane nin baxay naftiisi iyo maalkiisii la baxay ee aan la soo laaban shay markii laga reebo inta qof inta baxay jihaadka aaday soo badbaaday soo laabtay isagoo nabad qaba waxaa ka fadli badan bilahan bishan dulxija tobankan camalka la sameeyo iyo jihaadkaas ka fadli badan allahuma halka xaaladoo ah qofkii la soo noqon waayo waxba aan lasoo laaban naftiisa iyo maalkiisa marka camalku waa waa caam camalka acmaashaasi marka waa acmaasha oo dhan oo ilaahay loogu dhowaado ayaa marka soo wadagelayso haday tahay wuxuu ahaa manaasigulxajkii oo hadda bishan la gudan doono bisha dilxija la gudanayo iyadaa ugu horeyso waa rukniga ugu weyn siyaamkii yowma carafa la soomayey iyo guud ahaan bisha iyo bisha tobankan ugu horeeya tobanka hore ee bisha dilxija acmaal kasta oo ama soona ama salaada ama sadaqa ah ama qira'at lqur'aan ama dikri wuxuu raba ha noqdo wax alla wixii camal ah oo ilaahay loogu dhowaanayo way fadli badan yihiin oo maalmaha kale way ka fadli badan yihiin marka camal hadda gooni loo ishaaray ma laha waxay culimmadu markay isweydiiyeen nabigu muxuu u soomi waayey haddii soomku uu yahay bishan uu mashruuc yahay tobanka hayra carafa carafa markii laga reebo carafa nabigu aad buu u tirtirsiiyey in la soomo laba sano ayayna tirtiraysaa dembigiis buu yiri sanat almaadiya walbaaqiya sida muslim ku sugan xadiiskiisii marka waxay dhaheen nabiga lagama hayo ama xadiis saxiix kuma imaanin inuu soomay tobanka dilxija cashna waxay leedahay ma arkin nabigoo soomaya cashra dilxija muslim baa soo saaray laba xadiisoo musnadka axmed iyo midka abi daawuud iyo tirmidiba ku timid oo isku dhadhow baa jiro oo nabigu inuu soomi jiray hunayda can ummihi can zawjiha can inabiy oo la daciifiyo iyo mid kale oo isaguna aan ka dheerayn xagga munkar lagu sheego baa jira midkan saxiixi muslimna nabig waxa leda ma arkin nabigu soomaya tobanka dilxija laakiin waxaasoo dhan culimadu waxay uga jawaabeen waxaa dhici karta nabigu inuu ummadda u dhimrinayay oo haddii uu soomo ummaddii cid tabar daran iyo cid tabarle iyo ayaa laga yaabaa inay ku wixii hadda ay ku dhibtoodaan marka ibqaan lilummati wa shafaqatan lahum waraxmatan bihim ayuu isaga daayay bay leeyihiin culimadu ama waxay leeyihiin waxaaba dib ayaaba laga sharciyeeyeyo markuu nabigu aakhira cumrihii baa loo sheegay warkan wuxuuna ku mashquulay sanadkii ugu dambeeyey xaj buu ku mashquulshanaa rag baa yara uu xilada sheegay oo uu soomi waayey marka camalkii soo gelisa soonkuna waxyaabaha fadliga badan buu ku jiraa sadaqada qur-aanka la aqriyo adkaarta gaar ahaan adkaarta saxaabadu cabdullahi bni cumar iyo abu hureyra takbiirta ayay suuqa la aadi jireen maalmaha hore ee bishan dilxija marka ay dhalato suuqay tegayeen way takbiirsanayeen dadkuna way la takbiiranayeen marka in dikriga marka la badiyo oo gaar ahaan takbiirta la badiyo taxmiidda iyo iyo adkaarta mutlaqaba qur-aanka aada loo akriyo sadaqada lala baxo ummadda la quudiyo wanaag dhan la sameeyo bishaas waa waxyaabaha looga faa-iidaystay kamid tahay oo cid walbaaba waxay qaaban karto inay qaabato cidii soomi weyda qur-aan bay akrin kartaa sadaqay la bixi kartaa wuxuu salaad bay dukan kartaa marka waxaad qaba weydaba wixeeda kale ood qabsan kartaad qaabsanaysaa camal gooniyana ma jiro oo gooni loo ishaaray ilaa yowma carafata oo soonkeeda nabigu uu yiri waxa uu kukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya inta kale marka acmaashu waa isku mid sawaaun kaa salaatan aw sadaqatan aw silata raximin aw muxuu ahaa qur-aan la akriyo adkaar mutlaqa mid muqayada hoshi caqaba salawaad la yimaado waxaas oo dhan baa ummadda u furan marka waa mawsim qaaliya cid walbaaba laga raba uun inay waxay uun awoodo ay uga faa-iidaysa xataa dikrullah subxaana allah alxamdulilah laa ilaha illa allah hadduu qofku wax kale awoodi waayo inuusan iloobin unbaa laga rabaa waa marka mawsim weyn oo qaaliyo ilaahay ummadda u sameeyey inay ka faa-iidaystaan oo ay maaragtay alla ugu dhowaadaan oo wax badan ay ka helaan tawba waa la yska rabaa in maalmahan kale ilahay loo toobad keeno la istikfaarto waxaasoo dhan waa furan yihiin waa mahadsantahay sheekhana n sida aad sheegtaba acmaasha looga faa-iideysan karo bishan waa mid aada u fara badan marka tusaale ahaan qofka aan awoodin markaas inuu tobanka maalinoo horeba uu soomo ama ay si kale wax ka yihiin maxaa si gaar ula sii dardaarmaysaa oo ay dadku kaga faa-iideysan karaan munaasabadan
qofka aan awoodi karin soonka dadkuna in badan oo kamida ma awoodaan oo ama dacfi baa jira ama wax kale oo la qabsi la-aan baa iska jirto marka wax gooniya oo soomka kaga tacaluqa bishan oo gaar ah oo isaga ilaa waa ilaa isagaas unbaa fadli badana ma jirto haddii laga reebo yowmu carafa iyo soonkeedu waa soon mucayana oo lagu asturayo bisha muxuu ahaa sanadka lasoo dhaafay iyo asanad alqaadima soo socota kaas haddii laga reebo inta kale waa fara badan yihiin waxyaabaha qofku uu awoodi karo oo dikrigaasa kamida qur-aankiibaa kamida sadaqaa kamida dariskiisa wanaajiya kamida waxaa kamida dadka fuqaradaah uu quudiyo qaraabadiisa uu xiriiriyo waalidkiisa u baarin noqdo acmaal kasta oo khayr ah salaad uu iska dukada kamida wax walba oo qofku awoodi karo khayr ah maa min ayaamin alcamalu fiihina khayru waaxabu ila allah camalka waa la idlaaqay waa la idlaaqay marka ilaahay fadligiisa waxaa ka mid ah inaan shay gooniya oo qof ka cajzinayo inaan wixii lagu xirin oo markaa wax fara la idlaaqay acmaashii ee qofka jihaadka gala jihaadaya waa ku jiraa waa ka fadli badan yahay xilliga kale qofka muxuu ahaa qaraabo xiriirinaya qofka muxuu ahaa masaakiin quudinaya qofka wax kala sameynaya acmaalulbiriya maalmahaas waa wax aada u tiro badan waaye qofka qur-aan akrinaya wax walba wax walba oo aad samaynayso fadligaas waad helaysaa marka waa wax ilaahay ummadda uu ku camimay oo si maaragtay xikmadaysan loo nabigu u yiri oo uusan dhihin qofkii sooma ma dhihin qofkii sadaqeeya ma dhihin qofkii qur-aan akhriya ma dhihin ilaa cid walba waxa laga yaabaa inay shay uu ku adag yahay marka waa la furay mutlaqan wax walba wanaaga oo ilaahay loogu dhawaan istikfaartii muxuu ahaa adkaartii kulli waa ku furan tahay marka qofkii soomi waaya ha ka faa-idayso jaanib kale oo aan markaa wax dhiba ku haynin sidaasaan ugu baaqaynaa ummadda
waa hagaag maalmahan allah wuxuu siiyey fadli dheeraada ama uu dhexdooda geliyey marka ma jiraan waxyaabo aada si gaara bulshada ugu baraarujinayso
walleyba maalmahan nagu soo fool leh ee haddaba inahaya waxaanu isku baraarujinaynaa inaan horta kafla aysan nagu dhicin oo aan horta anagoo og bishaasi ay noo bilaabato bishii dilxija dhalanayso sida bisha ramadaanba loogu baraarugsan yahay oo dadku ay uga warhayaan in iidna looga warhayo oo aysan kaflo aysan noogu dhalan waa baraarujinaya marka horeysa waxyaabaha dhexdeeda munaasabkana waxaa kamid ah muslimiintu inay ayagu ay isu duceeyaan oo ay isbooqdaan oo ay is maaragtay ay iskaalmeeyaan sunanta mahjuurka si gaara sunnooyinka laga hijrooday oo hadda aan dadku aysan aqoonin in la nooleeyo sida takbiirtoo kale mathalan saxaabadu bisha markay dhalato suuqay dhex mari jireen iyagoo aan wax kale u jeedin dadka inay xasuusiyaan kaliya takbiirta allahu akbar bay leeyihiin markaasaa dadka suuqa jooga allahu akbar ku xasuusta qofkii marka taana waa baraarujinayaa in ducada la badiyo maadaama maalmo fiican oo fadli badan lagu jiro sida ayaam sida layaali cashri awaakhir min ramadaan sida ducada aan u badinaynay oo aan ilaahay u baryaynay oo aan gaalada u habaaraynay in la habaaro gaalada in loo duceeyo muslimiinta si gaara muslimiinta la dhibaateynayo reer falastiin si gooniya in loogu duceeyo oo ayuu si dhib gaara haysto guud ahaanna ummadaha muslimiinta la wada hayo dhib lagu hayo oo annaga lafteenna haddaan nahay reer soomaaliya ixtilaal baana haysta weliba caalamku uusan hadda ka ka hadlaynin kan falastiin waxaaba hadda ka falcelinayaba xataa gaalada ka falcelinaysa oo ardaydii maraykankaaba ka banaanbaxaysa oo ummadaba indhaha ku hayso laakiin annaga lafteenna inaan annaga lafteena in cadowna haysta aan dareenno oo ay gala in haysato oo ummadeena dhaqaale la-aan haysato oo ay ummadii dhacayaan hantidoodii dhulkoodii boobayaan tarawaadkoodii cid walbaba maanta dhib dhib ku filan baa hadda maanta haysta oo meesha ay cadowgu joogaan hadda ku nool hantidoodii waa la boobayaa cirdigoodii waa la baabi'inayaa marka inaanan iloobin bishan maalmahan hore ee fadliga badan inaan ducada la iloobin gaalada in la habaaro oo muxuu ahaa muslimiinta loo duceeyo guud ahaanna caalamka muslimiinta o dhan oo mujaahidiinta in si gaara loogu duceeyo oo reer falastiinna maaragtay aan la iloobin ilahay inuu ka dulqaado cadowgaas run runtii waa niman adduunka u dhigay muxuu ahaa cashar lama ilaawaana oo na tusay in layska celin karaa cadow oo aan loo jixin jixin oo intaasoo dhimasho ah intaasoo dhaawaca intaasoo dhibaataa go-doomina iyaday ku socoto nimanka usumuudka ee adayga samaynaya dadkaas ilaahay has waan leenahay ilaahayna ha ka dulqaada cadowgooda ilaahayna ha jabiya yahuud iyo gaalo iyo kirishtaan iyo wax isbaystoo dhan saasaan marka ugu baaqaya muslimiintu inay isu duceeyaan oy ayagu isjeclaadaan oy ayagu isu naxariistaan oy ayagu muxuu ahaa ay isu danqadaan oo kii dhibaataysan la gacan siiyo wuxuu ahaa alamru bilmacruuf aan dardaarmay lafteeda iyada inay dadku ay xumaanta iska reebaan oo warbishii baa la joogo barakeysneeda laisku baraarujiyo wanaagga xumaanta lasaga digo intaba waan insha allah waa u sheegi lahaa ummadda muslimiinta ah
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta ayaan uga hadlayno fadliga ku jira tobanka hore ee bisha dulxaj waxaa barnaamijka marti ku ah oo nagala qaybgelaya sheekh faarax cali xuseen sheekhana n si guud bishan hadda dulxaj n tobankan maalmood oo ugu horeeya aa laga hadlaa oo fadligeeda n lasoo celceliyaa ma inta soo aroorta ama inta laga warqabo n tobankan hore fadligeeda uu ku egyahay ama bisha dhan n waxaa jira fadli gooniya oo ay gaar la tahay jazaak allah kheyr waa su-aal fiican bisha dilxija waxay ku jirtaa bilaha xurmada leh si gaara oo bilaha isku xiga oo dulqicda dulxij muxaram saddexda isku xigoo bilood ay qeyb ka tahay iyo rajab oo dhinac kala jirto marka bishan tobankan hore ayaa fadliga gaarkaahu ku soo arooray maalmaha kale markii laga reebo ayaamu tashriiqa oo saddexda maalmood ee ku xiga kooiyo toban labayo toban saddex toban markii laga reebo iyada bisha wax kale ku yimiday oo fadiilo ah ma jirto wax gooniya waa ayaamu tashriiqaas wax ku yimiday inay tahay ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaah oo ilahay in la xuseeyo fii ayaamin macduudaadna lagu sheegaa oo la dhamaystirayana mawaasim alxajki la dhamaystirayo saddexda maalmood ee ugu dambeeya ee ka dambeeya ee tobanaadka ama inta kale waxay kala mid tahay bilahaas kale oo xurmada leh wax gooniya oo ama la soomayo ama gaar ah oo fadiilo ah kuma iman hadda bishaan hadda bilaha haddaan ku jirno oo hadda aan soo dhaafnay lamid tahay waxba kagama duwanaa marka fadligu waa tobanka ugu horeeya oo maalinka tobanaadna ugusii fadli badan iyo sagaalaadkuba ugu sii fadli badan yihiin tobanka waxaa dhacaya xajkii akbarka ahay baa dhacaya oo mucdamu manaasik alxaj baa dhacayso sagaalkana carafa la istaagaya waana khayru yowmin dalacat fiihi shamsu cala aliطlaaq waa maalintii ilaahay diinta uu kaamil yeelay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii uu yiri weeyaan marka maalinkaas baa ku jira iyo maalinka tobanaad ee alle ku tilmaamay yowm alxaji alakbar marka inta hore bilowgeeda ilaa tobanka ayuu marka fadligaasu ku kooban yahay ashama tashriiqii saddexda maalmood ahaa oo iyaguna sidoodaba yaamu dikrin ah oo iyana sidaas athar ku timiday iyo axaadiis haddii laga reebo inta kale waxay lamid tahay bilaha caadiga ah laakiin de waa maalin ilaahay oo maalin aan ilaahay la caabudin ama aan alle loo dhawaanin ma jirtee fadliga unbaa meesha weynaabaa meesha ka baxaye waa de maalin walba iyo habeen walba kheyrkiisu waa ku jiraa oo ma min leylati ila fiiha saacatu ijaaba ku jirta oo habeen walba ku jirta wadalika kula leyla sida muslim uu soo saaray iyo keyrkiiba marka taas in laga faa-iideysto sacaadaha saacadaha ijaabada sida jumcooyinka iyo habeen habeenada weliba xilliga dambe ee nuzuul rabbi caza wajal in qofku ka faa-ideysto uusan isdhihin habeenadanu fadli ma lahan ama maalmahanu fadli kuma imaanina waa loo baahan yahay oo qafla lama ogola maa min ayaamin ilaa fiiha khayr baa ku dhex jiro oo ilaahay baa lagu xusaya lagu caabudayaa laakiin middan mawaasimtani waa mid gaar ah oo ilaahay ummadda si gooniya ugu dhisay inay alla u dhowaadaan oy wax badan badan ay faa-iidaan oo miisaankooda xasaanaadku kordho oo dunuubtoodina ay maashoodiso acmaal saalixaada iyo xasanaad uu ka qaalib noqdo oo sidaa ummaddii ay ku hesho maaragtay naxariista ilaahay iyo maqfiradiisii iyo dembi dhaaf iyo muxuu ahaa inay ka badbaadaan muxuu ahaa cadaabka waa inhaas unbaa maaragtay loogu talagalay maalin aan ilaahay loo dhowaanin ma jirto ayaan leenahay
dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka diiradda jimcaha qeybihiisa dambe ayaanu kusii siqaynaa ugu dambeyntii sheekhana maxaad kusoo gebagabeyneysaa barnaamijka
ummadda muslimiinta ah waxaan ugu dardaarmaynaa marka ugu horeeya inay fahamto wujuudkeeda koonkan ay joogto iyo waxa ay tahay iyo qiimaha ay ku fadhido inay horta fahamtaa la rabaa inay tahay khayru ummatin ukhrijat linnaas inay tahay ummadda ugu khayr badanee ilaahay adduunkan keenay inay tahay oo ummad cadowgeeda taqaana inay noqoto ummad la xisaabtami karta cadowgeeda oo wax walba khudadkiisa iyo hagardaamooyinkiisa iyo ummad soo jeeda baraarugsan diinteeda caqiidadeeda garanaysa iyo akhlaaqdeeda iyo dhaqmadeeda suuban iyo taariikhdeeda majiidka soo jiraanka ah uma taqaana intibaahsan inay tahay ayaan ku baraarujinaynaa ummadda muslimiinta marka ugu horeysa adduunku maanta tartan amaba loolan ayaa socda iyo siraac bayn alxaqi waalbaatil cid walbaana waxaa weeye cidda seexata waa laga adkaanaya cidda seexata ee iyadoo la ilduuftana khadkay ka baxaysaa taariikhdeeda lumayso wax alla wixii aad qiimo qiyam lahayday baa kaa lumaayo marka waxaan leenahay ummaddu waa inay iska celiyaan cadowgooda maanta jihaad baa socda geeskan africa hadda aan ku noolnahay jihaad baa ka jiro bariga africa weliba aada iraado waxa wadaana waa rag mujaahidiin oo isxilqaamay ayagoo aan cid abaabushay jirin ayagoo is abaabulay haddana meel fiican bay wax marsiinayaan marka bulshada soomaaliyeed muslimiinta ah weligoodba muslimiinta soo ahaa hadda cadowgu doonayo inay muxuu ahaa uu ka saaro khadkeedii ka lumiyo taariikhdeedii hore uu lumiyo hadda baal cusub u furo kirishtaamayn halkaas laga sii amba qaado ummaddaas waxaan leenahay warhala baraarugo oo hurdada ha laga kaco wax idiin haray ma laha cadowga waxba idiinma reebayo diinna idiin reebi maayo deeq iyo muxuu ahaa dhaqaalo idiin reebi maayo cirdi iyo sharafna idiin reebi maayo karaamana idiin reebi maayo dhulna idiin dayi maayo idiin reebi maayo iyadaan marka waxa diinna lahayn dhulna aan lahayn muxuu ahaa akhlaaq iyo qiyam iyo taariikhna aan lahayn ayuu rabaa inuu idinka dhigo marka inaad inta ku baarugtaan aad cadowgiina iska celisaan waxaan xaqiiqo ah oo hadda aan cidina aysan aysan su-aalba ka weydiinaynba haddii ummaddu dhammaanteed ay inta kacaan ay cadowga iska celiyaan mid yiraahda idinma rabno mid dhagax ku tuura mid muxuu ahaaye xabad ku rida hadday noqdaan diidin diidna idinma doonayna kaliya haddii loogu qoro meelaha ay joogaan derbiyada loogu qoro idinma rabno warqada loo daadiyo muxuu ahaay markay meelaha marmarayaan la yiraahdo la dhagxeeyo sida reer falastiin ay cadowgooda isaga dhexiyeen waad garanaysaan falastiin imise sano siddeetan sano ay dhagax tuurayeen dhagax tuuriddii ay cadow dhagax tuurayeenna waxay ku geysay maanta inay la xisaabtamaan cadowgoodii oo waxay inkastoo hadday ka awood badan yihin ay kaho badan yihiin haddana maanta dhiigooda daadanaya cadowga way cabaadayaan waxbaa gaaraya oo ay leeyihiin waa ku jabnay meesha waa ku go-nay oo maalin walba aswarbaa askar baa laga dilayaa hubbaa laga maxabahalkii taangiyadii baa laga gubayaa gaadiid baa laga gubayaa waxaa laga soo ridaya diyaarado waxbaa laga qafaalanayaa marka ayagiina hadday wax badan baabi'iyaan ayagiina in qaniyo uunbaa ku dhacayso intaa haddii laga helo ummadeenna waxaan isleeyahay ummadeennu way xoroobaysaa marka inaanan maalin walba anagu aan cadowgeena aanan u xoodsanin oo aanan sida baashii lahda xoolaha inta ku dhegta dhiiga dhiiga ka jaqi jirtay inaanan anagu aanan noqonin aan dhiigeenna badbaadsano oo dhibka maanta ka jira soomaaliya dadku way kuu sheegayaan laakiin xalkiisi ma yaqaanaan xalkiisu waa jihaad in la jihaado cadowga la iska celiyo waayo wax kale ma aha ummadaha oo dhanna waxay ku cisoobaan inay jihaadaan oo ay diintooda maaragtay ay ku adkaadaan maalin walba haddii diintaada ka tanaasul lagu yidhaahdo oo lagu yihahdo maanta intaa jooji maanta intaa jooji tana maanta jooji beri waxaa jooji haddii lagu yihahdo marka dambe hadda waxaad kusoo bixi qof maaragtay wadamadaas hadda africa oo kale dalka hadda gumaysiga nagula jooga ee uganda la yidhaahdo uganda qaabka loo kirishtaamaya waad garanaysaa soomaaliya lamid ahaayeen sida hadda soomaaliya uun ay tahay bay ahaayeen oo dad muslimiin ay ahaayeen maantana waa mujtamac kirishtaana wey oo taariikh waxaa ugu jirto inay tahay uganda min duwal asaliibiya oo weliba calanka usida hadda afrika saliibka iyada u wada waa muddo kooban muddo kooban oo afartan sano soddon sano ayaa lagu kirishtaameyey oo wax alla wixii aathaar islaamiyaha ee ka jiray uganda ama dadka ka muuqanayay ama magaalada ka muuqanayay cagta la mariyey oo kiniisado iyo qurun wixii dhama loo bedelay aniga saas rabaa in marka waad maqleysaa maalidhowda inay ku dhiganayeen dabaaldegayeen reer burundi kiniisadooda ku taalla muxuu ahaa jawhar ma ahayd ma aqaan ay soo bandhigeen ay waxay dhahayeen xaa usoo bandhigaysa xoogaa anaga masdaaqyada nagalumayso dadka yana tooshood u ifiseen kama ahan ayaga laftooda diinka ma ahayn marka waad ujeedaa marka doqonnimada meesha maanta ay marayso iyo dadnimo xumadeenu in dalkanagii kirishtaan uu ku dabaaldhigayo ku dhiganayo ciidihiisii kiniisadihiisi uu ku samaysanayo waxuu rabo duquustooda iyo waxay rabaan ay ku samaysanayaan marka waxaan leeyahay ummaddu ha baraarugto ha kacdo oo cadowgeeda ha iska celiso oo hadal iyo muxuu ahaa qoraal iyo wax allo wixiiba qofku awoodo iyo ficil in laysku daro cadowga layska celiyo oo marnaba aan cadowgaaga raalnimo loo muujinin waana ka digaynaa dadku inay soo dhoweeyaan cadowga ama ay u riyaaqaan ama ay soo dhowaada waxaasoo kale ay yidhaahdaan waa diinka baxay noqonaysaa walaa waaye leanna walaha waa laba nooc waa nusro iyo iyo maxabo wey ismana hoos yimaadaan haddaad jeclaata kaliya cadowga walaad siisay waad ku gaaloobaysaa haddaad u nusrayso adigoon jeclayn xataa ood gacan siisana waad ku gaaloobaysaa maba jecliyo anigu waxbaan ka lacag baan ka rabay ama waxbaan ka iibsanayay iyo laga yeeli maayo shay kasta oo munaasaro ah ee nusro ah ee aad u samayso ama necbow ama jeclow waa gaalnimo jacaylkaaga aad jeclaato ayaga adigoo waxba u qabanayna waa gaalnimo kale diinteenna qiimaha badan ee qaaliga ah aanu usoo laabano aanu ummad jirta sida ilaahay nooga dhigay khayra ummatin ummad u muuqata aan noqono ilaahayna waxaan weydiisanaynaa fii hadi alayaami almubaaraka nagu soo fool leh ilaahay uuna waafajiyo acmaal wanaagsan oo ilaahay noogu naxariistana aan ilaahayna waafajiyo ilaahayna uu cadowgeenna uu naga dulqaado ee ummadana uu usoo celiyo rushdigeeda iyo hanuunkeeda iyo diinteeda uuna fa- fahamsiiyo cadowgeeda iyo xumaantiisa waa sidaasaan kolleyba u dardaarmi lahaa ummadda muslimiinta ah waa mahadsantiin jazaakum allahu khayran
Eh, waa mahadsan tahay sheekhana guud ahaana intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanay fadliga ku jira tobanka ugu horeeya ee bishan dulxaja tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب